wa yaquulu wuxuu odhanayaa fi ifli fii janaasati ifli marka uu ku tukanayo qofkii yaraa rag iyo dumar midku doonaba haadee maca hada thaanii ducadan labaad maciisa iyo la jirkiisa waa ducadan labaadee laa makfir lixayina marka uu taa yidhaahdo wuxuu u raacinayaa weeye ilmihii yaraa allaahuma ajcalhu ilaah waxaad ka yeeshaa faratan ceelaliyo liabaweyhi labadiisii aabbo waa iska baabu takliibo waa aabbihii iyo hooyadii ayaa looga jeedaa aabbihii iyo hooyadii mid ka horumara oo ugu sii diyaariya waxay u baahnaayeen aakhiro ilaahayow uga yeel wa salafan mid salafa oo ka horeeya ilaah uga yeel wadukhran kayd ilaahay uga yeel wacidatan iyo waana wactibaaran iyo waxay ku cibro qaataan wa shafiican iyo midow ergeeya wathaqil bihi ilaahay ou ku cuslee mawaasiinahmaa miisaanyaalkooda wa afriq isabra ilaahay ou sabirna ku shub calaa quluubihimaa quluubtooda wa yaquulu wuxuu odhanayaa fi raabicati fi takbiirati raabicati allahu akbarta afraadna allahuma laa taxrimna ilaahayow ha naga hoojinin ajrahu ajrigiisa macnaha ajrigaa salaadda aanu ku tukanay ilaah waa naga hoojinin oo ha naga qadinin ama ajrigaa musiibada ah maxaa yeele musiibada dee qof ku dhacdaa waa mid ku dhacday dadka muslimiinta oo dhan walaa taftinnaa hanana fitnaynin bacdahu isaga dabadiina ilaahayow hana fitnaynin oo macaasi iyo imtixaan hanagu jirrabin waqfir lanaa walahu annaga isagaba noo dembi dhaaf ayuu sii raacinaya oo shaarixu leeyahy welibana taa afraad dabadeed in la dheereeyo ayaa wanaagsan maxaa yeele rasuulka sala allahu alay wasalam ayay ka sugnaatay walow takhallafa haddii uu hadho almuqtadii kii ku xidhnaa imaamka haddii ee maamuumkaa uu hadho bilaa cudrin cudurdaar la-aan oo falam yukabir aanu allahu akbar odhanin xataa kabara imaamuhu ilaa imaamkiisii uu ka kibaartay ukhraa tu kale batalat salaatuhu salaadiisii waa buraysaa waxau ihi sheekhu haddii uu ninkii muqtadiga ahaa ee maamuumka ahaa ee salaada jinaasada maamuumka ku ahaa ee imaamka ku xidhnaa haddii uu imaamkiisii uu kala dib dhaco takbiirtii cudur daar la-aan oo aanu allahu akbar odhan ilaa imaamkii uu kibaartay allahu akbar kale badalad salaatu buuri salaadiisii waa buraysaa maxaa yeelay dee mutaabaca iyo raacid baa laga doonayay uu imaamka raaco raaciddaasina dee salaadan dhexdeeda waxay ku muuqataa un takbiiraadka marka haddii uu kala hadho takbiir waxay leeyihiin waa takhalluf faaxisha oo fool xun oo sidii qofkii oo ragcad la hadhay oo kale ayay ka dhigan tahay wa yukabiru waa kibaaranayaa almasbuuqu kii wax lagala horreeyey wa yaqra'u alfaatixata faatixada ayuu akrinayaa wain kaana alimaamu imaamkii haba ahaada fii gayriha yacni tii faatixada lagu akrinayey mid aan ahaynba ha ku sugnaadeen ee walow kabara alimaamu imaamkii hadduu allahu akbar idhaa ukhraa mid kale qabla shuruucihi inta aanu gudagelin fi lfaatixati faatixadii kabara macahu waa la kibaaranaya wa saqatat ilqiraa'atu akrintiina waa ka dhacaysaa ee waa in kabarahaa imaamkii hadduu kibaarto walxaal huwa isagoo fi lfaatixati faatixadii ku sugan tarakahaa waa ka tegayaa oo wataabacahu waa raacaya fil asaxi asax haddaynu qabanno ee waidaa sallama alimaamu imaamkii markuu salaamo naqsado tadaaraka almasbuuqu masbuuqi waa isa soo haleeshiinayaa baaqi takbiiraati takbiiraadka intoodii harsanayd biadkaariha maca adkaariha iyadoo adkaarteediina la socoto wa fii qowlin qowl waxaa ahaaday laa tushtaradu ladkaaru adkaarta inaan la shardinaynin waxa uu leeyahay sheekhu ninkii masbuuqa ahaa ee takbiirihii qaar lagala horreeyey wuu kibaaranayaa faatixadii baanu akhrinayaa imaamkii haba ku sugnaado midaa kayrkeedaah ha ku sugnaadee dee sida wanaagsan inkastuu nawaawina yidhi to kalena waa gudaysaa waxay ahayd in faatixada bacda takbiirati luulaa la akriyo markaa hadduu kii masbuuqa wax lagala horreeyey markuu isagu yimaado allahu akbartiisa u horraysa dabadeed faatixada ayuu akrinaya wain kaana alimaamu fii kayriha imaamkii isagu ama tii saddexaad ama tii labaad midku doonaba ha ku sugnaaday oo ama rasuulka ha ku saliyayo tii labaad dabadeed ha ku sugnaado ama maydkaba ha u ducaynayo tii saddexaad dabadeedba ha jooge maxaa yeelay waxay leeyihiin waxan uu soo haleelay qofkan masbuuqii waa salaadiisa qeybteedii hore marka wuxuu ilaalinayaa tartiibtii ay lahayd haddaba hadduu imaamkii kibaarta mid kale inta aanu faatixadii guda gelin markuu allahu akbar yidhi ayaa imaamkiina allahu akbar mid kale yidhi kabara macahu wasaqadat ilqiraa'a waa la kabaaranayaa qiraa'adiina waa ka dhacaysaa waxa ay la mid tahay isagoo imaamkii uu rukuucay ninkii masbuuq ahaa markuu xidhay dabadeed wuu la rukuucayay imaamka ayaana ka xambaarayay tanna taas halkaas ayuunbay la mid tahay bay yidhaheen haddii uu kibaarto ma'muumkii ninkii masbuuqa ahaa hadduu waxaan le imaamkii kibaarto isagoo faatixadii ma'muumkii ku dhex jira intuu xidhay ayuu faatixadii bilaabay isagoo faatixadii ku dhex jira ayuu dabeetana takbiir labaad imaamkii la yimi tarakaha waa ka tegayaa faatixadii oo wuu goynaya wataabacahu imaamkii ayaanu takbiirta ku raacaya fil asaxi asax haddaynu qabanno oo imaamkiina waa ka xambaaraya intii baaqiga ahayd waxay la mid tahay isagoo imaamkii rukuucay masbuuqii oo ku jira faatixada dhexdeedii oo kale ayuun bay la mid tahay haddaba wuxuu yidhi markuu salaamo naqsado imaamkii iyadoo qofkii takbiirihi wax lagala horreeyey ayuu imaamkii salaamo naqsaday muxuu yeelayaa tadaarakal masbuuqu baaqi takbiiraati buu yidhi qofkii masbuuq ahaa waa la imanaya way soo haleeshiinayaa takbiiraha intoodii hadhay biadkaariha iyadoo adkaarteedii mid waliba ay wadato oo ta labaad dee salligii rasuulku uu ka dambeeyo oo ta saddexaad ducadii meydku ay ka dambayso wa fii qowlin laa tushtaradu ladkaaru qowl ayaa wuxuu leeyahay may adkaartu waxba shardi ma aha ee muxuu samaynayaa takbiirihii oo xidhiidhsan ayuunbuu la imanayaa masalan hadduu hal kibaare markuu la yimi ee faatixadii qaraya hadduu imaamkii salaamo naqsado wuxuu leeyahy waxba yaanu la imanin salligii rasuulka iyo ducadii meydke allahu akbar allahu akbar un ha yidhaahdo dabeedna sidaa ha ku salaamo naqsado ayuu qowlku isagu leeyahay maxaa yeelay lianna aljanaasa turfacu bacda salaami limaam dee janaasadii waa la kor yeelayaa mar hadduu imaamkii salaamo naqsaday marka wakti in wakti la dheereeyo maaha wa yushtaradu waxaa la shardiyaa shuruudu salaati salaada shuruuddeedii ayaa la shardiyaa laljamaacati jamaaco ayada lama shardiyo wayasqudu farduhaa faralkeedina biwaaxidin qof ayuu ku dhacayaa wayajibu waqiila waxaa la yajibu ithnaani laba ayaa waajibaya waqiila waxaa la yihi halaaatun saddex baa waajibaya waqiila waxaa la yihi arbacatun afar ayaa waajibaya walaa yasqudu binnisaai dumarna ku dhici maayo walxaal hunaaka halkaa rijaalun ragay yihiin fil asaxi asax haddaan qabanno waxau leeyahay sheekhu waxaa loo shardiyaa salaada janaasada shuruuddii salaadaha kale ay lahaayeen oo cawdada asuran iyo dahaaradii iyo maxaa yeele dee salaad ayaa lagu magacaabayaa shuruuda kalena oo ayadoo u gaaru qaarkood inoo sheegi doonana way la dheer tahay salaadaha kale laakiin jamaaco ayada waxba lama shardiyo sidii faralkii oo kale ee waa isaga sunne iyada jamaacadu leanna rasuulku sala lla alay slam wuxu uhi ma jiro qof muslima oo dhimanayo janaasadiisa afartan nin oo aan ilaahay u shariig yeelayn shay ay ku tukanayaan isageen ma jiro ilaa ilaahay ayaa kuwa uga erga aqbalaya haddaba faralkaasi wuxuu ku dhacayaa buu idhi biwaaxidin qof ayuu ku dhacayaa maxaa yeelay faralkii ayaa dee ku xasilaya salaadiisa jamaacaduna dee shardi may ahayn tira iyo cadadna ayana shardi may ahayn marka haddii uu qof guri la yimaado waa ku dhacaya qiil baa wuxuu leeyahay mee waxa waajib ah marka faralku uu ku dhacayo laba qof inay sameeyaan hadle jamaaco waxa ugu yar laba qiil baa wuxuu leeyahay saddex haddii daara qudni ulaaba ahaa salluu calaa man qaala laa ilaaha ila allah kisuu daciif ahaa salluu khalfa man qaala laa ilaha illa allah wasalluu calayhi qofka laa ilaha illa la yidhaha dabaedii ku tukada oo yacni ku xidha hadduu dhintana ku tukada marka wuxuu leeyahay dee jamacna waxa ugu yar saddex qiilku isagu kalena wuxuu leeyahay arbaca waxa waajiba afar ruux inay ku tukadaan oo afar ayuunbuu faralki ku dhici karaa afar wax ka yar hadday ku tukadaan faralkii kuma dhacayo kaasina wuxuu ku binaysan yahay uun qaaba kii jinaasada loo soo qaadayey qoladii lahayd tarbiic baa lagu qaadaya oo afar qof ayaa wada qabanaya qowlkaas ayuu daba socdaa oo mar haddii jinaasadiiba afar lagu soo qaaday oo hay-aadkii kale o dhan ay hay-aad ku tilmaameen yacni maydkii marka ay wax ugu jiraan salaadiina waa kasii awlaysantay bay yidhaahdeen faralkii salaadu laakiin kuma dhacayo binisaa-i dumar kuma dhacayo wahunaaki rijaal iyagoo rag halka ay joogaan fil asaxi haddaan qabanno maxaa yeelay dee ehliyadda uu ehelka u yahay kalabi cibaadada ayaa kaamilsan ducadiisa ayaa markaa ijaabo u dhow bay yidhahdeen wayusallaa waa lagu tukanayaa cala alghaa'ibi kii maqnaa cani ilbaladi beledka kii ka maqnaa wayajibu waxaana waajiba taqdiimuhaa in laga hormariyo cala dafni aasida in laga hormariyo ayaa waajiba wa tasixu bacdahu dabadiina waa ansaxaysaa wal asaxu asax waxa weeye takhsiisu sixa ansixidda in lagu gaar yeelayaa biman qof kaana ahaa min ahli fardihaa faralkeeda ehel u ahaa waqta almowti dhimashada waqtigeedii walaa yusalla calaa qabri rasuulilaahi sala allahu calay wasalam qabriga rasuulkana lagu tukan maayaa bixaalin sinaba loogu tukan maayo waxau yihi sheekhu waa lagu tukanayaa qofkii kaayibkaa meydkii kaayibka ahaa ee beledka ka maqnaa waa lagu tukanayaa beledka aynu joogno ka baxsana walow haba dhawaato yani masaafadiisii maxaa yeelay rasuulka sala allahu calay wasalam waxa uu dadka u warramay isagoo madiine ku sugan boqorkii najaashi lo odhan jiray magaciisa axmasaa la yidhaah oo melikul xabash ahaa inuu geeriyooday maalintii uu geeriyooday ayuu dhimashadiisa uga warramay isagoo xabasho ku sugan boqorkaasi sidaas ayaanu rasuulku sala allahu alay slam markaa salaatu ljanaasa uu ugu tukaday xadiis saxiixayna weeye sanadkii sagaalaad bay ahayd baa la yidhaha markaa way bannaan tahay qof oo beledka ka maqan in salaatuljanaasa lagu tukadaa way bannaan tahay amaa qofkii isaga xaadirka ahaa ee beledka ku dhintay isaga lagu tukan maayo dee in goobtaa la keeno mooyaane in goobtaa la keeno mooyaane waxa haddaba marka la keenana masalan laba mid un waa in la sameeyaa hadyiga rasuulka sala allahu alay wasalam waxay ahayd imaa in masaajidka la soo geliyo janaasadii oo lagu tukado iyo imaa in bannaan loogu baxo meelaha qaarkood waxaan ku arkay meydkii oo dabaddaa shishaynta la dhigo oo gidaaro dhamme ay u dhaxeeyaan in dadkii oo masaajid ku jira ay halaa kaga tukanayaan oo aan daaqado furayn oo aan albaabo furayn oo laga yaabo inuu mixraabka dhabarkiisaa shisho gidaar weyn udhexeeya uu yaallo marka waa in ama gudaha la soo geliya ama dabadda loogu baxaa waxaana waajiba ayuu yihi sheekhu in laga horumariyo salaada aasidda oo salaadu ay horeysaa aaskuna uu dambeeyaa salaadu waa inay ka dambaysaa maydhidda ama gebagabaysiga marka biyaha isticmaalkooda laga cajsa ama la waayo marka waxaa waajiba in la horumariyo salaaddii oo aasida laga horumariyo haddii la aaso salaad la-aan waa dembaabayaan dadka meeshaa joogay oo dham ilaa in cudurdaar jira mooye isagoo qabriga ku jira ayaana lagu tukanaya lama soo faqi maayo wa tasixu bacdahu bacda dafni aasida dabeedna salaaddii waa ansaxaysaa markaa faralkiina wuxuu ku dhacayaa salaada qabriga lagu tukaday haddaba ilaa goorma ayaa lagu tukanaya ayaa layihi culamada qaar baa yidhi weligoodba abadan weligii waa lagu tu xilli alla xilligii la doono ilaa saxaabada qubuurta ilaa kuga dambeeyey baa iminka lagu tukanayaa bay yidhi culamada qaarna waxay yidhahdeen maya ilaa saddex cisho qaar waxay yidhahdeen ilaa bil qaar waxay yidhahdeen inta uu waxuun isaga ay ka harsan yihiin haddii markaa lagu tiriyo inuu camuudda iyo cuntay u baaba'ay waxba lagu tukan maayo waa intaa ka horraysa bay yidhahdeen asaxna waxa weeye in ansixitaanka salaada qabriga lagu tukanaya ansaxaysaa ay ku gaar tahay biman kaana min ahli fardiha waqta almowt yacni ciddii waktiga geeridu ay timi faralkeeda ehel u ahaa ee ay faral ku ahayd ee bimacnaa qaangaadh ahaa xilligaa uu dhintay ayaa looga jeedaa maxaa yeelay qofkaasi dee faral ayuu gudanayaa lagula hadlay xilligii ay geeridani dhacday ayay yidhahdeen amaa kayrkii masalan kii xilligaa qaangaadhka ahaa isagu wuxuu gudanayaa faral aan xilligiisii aan lagula hadlin idan wuxuu noqonayaa mutanafil yani qof sunnaysanayuu noqonayaa salaadanna laguma sunnaysto oo sunno ma laha bimacnaa laguma celceliyo walaa yusalla calaa qabri rasuulillahi sala allahu alay slam bixaalin laguna tukan maayo buu ihi qabriga rasuulka xaalinaba loogu tukan maayo iyada maxaa yeelay oo ay ku cileeyeen dee waktigii rasuulku sala allahu alay slam uu geeriyooday yacni dadkii ahlu faralkaha maynaan ahayn markaa ahla fardiha wakta mawtihi sala allahu alay slam maynaan ahayn idan mutawawiciin baynu noqonayna wa hadihi salaa laa yutadawac biha salaadana laguma yani sunnaysto wakadaa waxay leeyihiin iyaguna ambiyadii kale ayaa iyaguna lamida de xadiidkii saxiixaynna wuxuu ahaa lacana llahu lyahuuda wanasaara alla yahuud iyo nasaara ha lacnado waxay ka dhigteen qubuurtii ambiyada masaajida ayay ka dhigteen farcun haadaa kani farcun mufaracun yani mid laga soo farciyey weeye wixii ka horreeyey aljadiidu jadiid waxa weeye ana alwaliya weligu wlaa inuu ka mudan yahay biimaamatiha salaadaa janaasa imaamadeeda min alwaali kii waaliga ahay xukumayey meesha fayuqadamu waxaa la horumarinayaa alabu abihi uma aljaddu awowgii wain calaa haba sarreeye uma alibnu inankii uma ibnuhu inankay inankiisii wain safala haba hooseeye uma alahu walaalkay waladharu adhar waxa weeye taqdiimu lakhi liabaweyni walaalkii xagga hooye xagga aababa ay ka wala lahaayeen in laga horumarinaya cala lakhi liabin walaalkii xagga aab uma ibnulakhi liabaweyne ayaa ku xigaya uma liabin uma alcasabatu intaa kadibna casabadiiyo qaraabadii calaa tartiibi lirthi idoo dhaxalka tartiibtiisii ay ugu soo kala horeynayan uma dhawi larxaam haddana kuwii qaraabada u saaxiibka ahaa waxau yihi sheekhu qowlka jadiid waxa weeye in weliga qofka dhintay weligiisa bimacnaa qofka laba ee qariibka ah ee u dhow inuu ka mudan yahay imaamada salaadan meydka lagu tukanaya waaligii iyo ninkii markaa meeshaa xukumayey isaga ayaa ka mudan maxaa yeele waa xaqiisii xataa hadduu dardaarmo cid kaleo aan welig ahayn ama waaliga ha u dardaarmo cid kale ha u dardaarme waxay leeyihin isaga unbaa tukanaya oo ay xaqiisii tahay oo dardaarankiisa xataa uu biisqaatihaa uu ku dardaarmay iyo cid kale in la siiyo lama fulinayo bay yidhahan marka qadiim jadiid baynu nidhiye wuxuu leeyahay isagu waaliga ayaa awlaysan buu leeyahay oo qowlkan ayuunbuu ka soo horjeedaa marka haddii aynu si aanu idhin weliga ayaa awlaysan waxaa la horumarinayaa aabbaha aabihii meydka ayaa ugu horreynaya ama ciddii dee u idmo awowga ayaa ku soo xigaya haba sarreeyo oo aabbaha aabbihi aabbihi aabbihi haba ahaadee inanka ayaa kusoo xiga deedo meydku dhalay inankiisa ayaa kusoo xiga haba hooseeya inanka inankiisa inankiisa inankiisa haba ahaatee walaalkii ayaa dabeedna ku xigaya adharna waxa weeye in walaalkii xagga iyo xagga aabba ay ka wada ahaayeen kii xagga aabba ay ka wada laga horumarinayo maxaa yeele isaga ayaa naxariis badan bay leeyihiin oo dee dhowaansho isagu dheeraada buu leeyahay qowlka adara ka soo jeeda wuxuu leeyahay war waa isku mid maxaa yeele hooyanimadani dee madkhal imaamatu rijaal kumay lahayn waxba lagu rajixi maayo buu markaa leeyahy haddana waxaa kusoo xigayaa walaalka inankiisii walaalka xagga hooye xagga aabbo ay ka walaal inankiisii walaalkii xagga aabbo inankiisi uma alcasaba dabeedna qaraabadii calaa tartiibi lirth sidii dhaxalka ay u kala tartiibsanaayeen adeerkii xagga hooye xagga aabbo haddana kii xagga aabbo in adeerkii saas ayay isugu soo xigeen uma dhawi larxaam dabeetana kuwii qaraabada u saaxiibka midoodu ka dhowaa awowgii hooyo walaalkii xagga hooyo abtigii xaggaas ayaa dabeedna laga bilaabaya ilaa salaada ilaa qabriga gelintiisa ilaa meydhitaankiisa yani waxay kutubtu inoo sheegaysaa inay yani ku xaq leeyihiin oo lagu sii kala xaq leeyihi o dadka qaraabadii ay leeyihiin innaguna waa waxaynu kaba qashaafno oo dad gaara ayaa loo doonaayo weliba waxoogay laga siiya walow ijtamacaa hadday kulmaan labaa weli fii darajatin bay ku kulmeen fal asanu ka da'da weyn alcadlu cadilka ayaa awlaa mudan cala nase haddaan ku socono wayuqadamu alxoru lcabiidu wayuqadamu alxoru lbaciid waxaa la hormarinayaa kii xor tahay ee fogaa cala alcabdi alqariib addoonkii dhowaa baa laga horumarinaya waxau yihi sheekhu haddii ay ku kulmaan laba weli derajo hadday ku kulmaan laba inan laba walaal mid walibana imaamadii waa u suubamaa ka ku da'da weyn xagga islaamnimada xagga islaamnimada ka ku da'da weyn xagga da'da marka imaamada laga hadlayo waa xagga islaamnimada ayuun baa laga ictibaariyaa ee la gugooda un la tirin maayo gugooda uun lama tirinayo masalan hadduu odaynaa mid lixdan jira iyo ay yihiin iyo mid labaatan jira oo kan lixdan jirkiina uu shan sano islaamnimada ku jiray kan labaatan jirkiina uu toban ku jiray dee kan markaa labaatan jirkaa ayaa ayaa da' weyn kaa xagga asalnimadu waxa weye xagga islaamnimada kaa da'da weyn ee cadilka ayaa ka ulaysan jeefka cala nasi haddaan siduu imaamu shaafici caddeeyey aynu ku soconno naska dee waata horey inoogu soo tilmaamay waa maa nasahu limaam shaafici uu caddeeye weye kii xorta ahaa ee fogaa waxaa laga horumarinaya waa sida adeer xorahoo kale ayaa addoon dhow laga horumarinayaa meeshii baa waxaa jooga walaal addoona iyo adeer xora markaa waxay leeyiin waxaa la hormarinayaa adeerkaa xorta ah maxaa yeelay dee imaamadu waa wilaaya bay yidhaahdeen xorka ayaana dee wilaayada lahoo kaamil ahoo ku alyaqsan bay yidhahdeen yacni mudan wayaqifu wuu istaagayaa cinda ra'si arajuli ninka madaxiisa agtiisa ayuu istaagayaa wa cajuzihaa iyo sinaheeda wa tajuuzu cala aljanaasati salaatun baa bannaan wa taxrumu cala alkaafiri gaalkana waa xaaraan walaa yajibu guslu in la maydhana waajibi maayo walasaxu asaxna waxa weeye wujuubu takfiin dhimiy dhimiga in la kanfayo wujuubu takfiin dhimiy dhimiga kafnidiisu inay waajib tahay waa asax iyo wa dafni asitaankiisuba ee walow wujida haddii la helo cudwu muslimin culima la ogaaday mawtuu dhimashadiisa sullii calayhi waa lagu tukanaya waxa uhi sheekhu markii salaadii qaabkii la isu taagayey buu halkan inoogu sheegaya wuxuu leeyahay ninkii tukanayey imaam iyo munfarid midku doonaba ha ahaadeen ninka madaxiisa ayuu istaagaya oo halkaa madaxiisu isku beegaya wacajuziha gabadhana wuxuu iskaga beegaya halkaas sinaha iyo baryaha ayuu iskaga beegaya maxaa ilaha xadiid tirmidi uu wariyey sanadkiisana xasan uu ku tilmaamay ayaa sidaa ku soo aroortay marka waxay yidhahdeen arrintaasina waa xagga asturidda un ayuunbay tilmaamaysaa waxa markaa bannaan buuhi janaasooyinkii cala aljanaa'izi janaasooyinkii salaatun salaad keliya ayaa bannaan in lagu wada tukado haddii ay meeshii meydad fara badani ay soo xaadiraan oo yimaadaan salaad qura ayuunbaa lagu tukanayaa haddii dadkii awliyadooda haywatay ay ka raalli noqdaan maxaa yeele dee ujeeddadu waa duco dee jamacna in loo wada duceeyaa waa wax suurtagal ah weeye wuxuu ihi waana xaaraan gaalka in lagu tukada isaga waa xaaraan maxarbi aad ama dimi ha ahaado mid inoola dagaalamaya ama mid markaa xoogay cashuuriya waxaynu ka qaadno inagu dhex jira ha ahaaday alla ayaa yidhi walaa tusalli cala axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabri ha ku tukan mid ka mida oo dhintay weliga qabrigiisana ha istaagin baa ilahay ku yidhi rasuulkiisi maxamed sala allahu alay wasalam mana waajibaya maydhidiisu axad qofna kuma waajibaya buu leeyahay gaal maxaa yeelay maydhidda karaamo iyo tadhiir baa ku sugan bay lehay waa sharfid iyo daahirin ehel sharifid iyo daahirinna maaha bay yidhaheen laakiin way iska bannaan tahay bay yidhaheen haddii la maydho meelaha la iska xuluuliyo wax iska bannaan asaxna waxa weeye inay waajib tahay dhimigii in la kanfaa iyo in la casabo dhimi waxa weeye waa gaalka aynu jizyada ka qaadno ee inaga dhex bayaam jiray inay inagu dhex jiraan kaa isaga waa la kanfaya waana la aasaya yacni baytulmaalka bangiga muslimiinta ayaana laga aasaya haddii la waayana muslimiinta waa markaanu dee maal iyo cid nafaqaynaysay midnaba aanay jirin haddii la helo bu uhi sheekhu xubin qof muslima ayaa la helay oo la ogaaday inuu geeriyooday qof muslima oo la ogyahay inuu geeriyooday ayaa xubin ka mida la helay qofkaasina wuxuu ku geeriyooday waa bikayri shahaada waa shahiidnimo keyrkeed waxaan shahiidnimahan sulli caleyhi waa lagu tukanayaa iyadoo jumlad ahaan looga qasay intii la maydhay ayaa loogu tukanayaa wasiqdu dhiciski in istahalla haddii uu qayliyo aw ama bakaa uu ooyo ka kabiirin mid weyn buu la mid yahay wa ilaa haddii kale oo aan waxyaalaha laga helin qaylan aanu ooyna bal waa deegee fain daharat haddii ay muuqataa amaaratlxayaa nolol amaaradeed hadday muuqato wadalika mithaalka ikhtilaajin waaba isxamaarid oo kale sullii calayhi waa lagu tukanayaa fil adhari adhar haddaan qabanno wain lam tadhar haddaanay muuqan walam yabluq arbacata ashhurin afar biloodna aanu gaadhin lam yusalla calayhi lagu tukan maayo wakadaa in balaqahaa hadduu gaadhayna waa kula mid fil adhari adhar haddaan qabanno waxau ihi sheekhu dhiciskii dhicis waxa weeye waa ilmaha soo dhacay isagoo aanay bilihiis u dhammaan dhiciskii buu yidhi haddii noloshiisa la ogaado oo waa maxay waa qayliye masalan ama waa ooyey taas iyada ka kabiirin mid weyn oo kaleu noqonaya macnaha haddii noloshiisa la ogaado oo uu qayliyo ama ooyo qof weyn oo kaloo la mid noqonaya qof weyn maxaa u lahaa in la maydho in la kanfo in lagu tukado in la aaso maxaa yeele dee mawdkiisii ayaa dhaboobay intii uu noolaa kadib wailaa haddii kale oo aanu qaylin ama ooyin bal waad eegi haddii calaamado nololeed ay ka muuqdaan ikhtilaaj oo kale waa isxamaar iyo markaa dee dhaqdhaqaaq haddii ay taasi ma suli caleyh fil adhari adhar haddaan qabano waa lagu tukanayaa mar haddii lagu tukanayana intii kalena waa la yeelayaa weeye haddii lagu tukanayo waa la maydhayaa waana la kanfaya waa lagu tukan waa la aasaya marka maxaa yeelay dee xayaata ayaa suurtagala qariinadaa ina tusinaysa ayay nololi ku suurtagal tahay ixtiyaad iyo daalna waa loo sameynaya taaniga adhar ka soo horjeeda wuxuu leeya maya maxaa yeelay waan la hubin mar haddii aan la hubin lama samaynayo haddii aanay muuqanin amaarado iyo calaamado nololeed afar biloodna aanu gaadhin laguma tukanayo buu yidhi qaطcan markaa khilaaf la-aanba maxaa yeele wax amaara baan jirin lana mayri maayo ee waa in la yar asturo mara yarooda aasa ayuun baa wanaagsan hadduu gaadho afar biloodna iyana waa kula mid afar bilood hadduu gaadhaan laguna tukan maayo iyo weeyaan fil adhari adhar daan qaban maxaa yeele xayaatadiisi ayaan daahirin laakiin maydiisi iyo kamadiisi iyo aasidaankiisu ayada waa waajib yani waxay culimadu ay ku kulmiyaan yani saddexdan oo markaa isagu imika inoo sheegayo waxa weeye haddii haddii calaamado nololeed ay muuqdaan oo in uu waxa noloshiisa tusay ama qaylo ama ohin waa kal kabiir waa sidii kii weynaayoo kale haddii aan amaarado nololeed muuqanin waxaad eegaysaa in abuurkiisii uu muuqdo iyo inaan muuqanin haddii abuurkiisii uu muuqdo waa la maydhayaa waana la kanfaya waana la aasaya waana lagu tukanayninun haddii abuurkiisii aanu muuqanin ee uu saafdin yaroo hidiba yahay waxba waajib ma aha allahuma waxay dhaha in mara yar lagu qariyo dabeetana meel la xuluuliyo ayuunbaa waajiba markaa saddex bayd oona way ku kulmiyaan oo ay fiican tahay in la qabto maxaa yidhi aniguba waa hore ayaan qabtay dhow iyo siddeetankiia sidaa darteed baa mar kasta oo xugun siqdi lay weydiiyo saddexa bayd umaan soo xaadiriyaa un dabeetana xugunkiisa haluu ka gelayo waxa weya saddexdaa bayd wasiqdu kalka wasiqdu kalka wasiqdu kalkabiiri fi lwafaati wasiqdu kalkabiiri fi lwafaati yani wuxuu la mid yahay dhicisku kii weynaa xagga dhimashada in daharat amaarat lxayaa siqdu kalkabiiri fi lwafaati in daharat amaarat lxayaa hadday calaamado nololeed ay muuqdaan waxa uu la mid yahay kii weynaa wa siqdu kalkabiiri fi lwafaati in daharat amaarat lxayaa ow khufiyat wa khalquhu qad dahara famnac salaati wasiwaaha uctubir aw khufiyat yani amaraatulxayaa ayaa la qariyey aw khufiyat wa khalquhu qad dahara laakiin abuurkiisii ayaa muuqda abuurkiisii oo gacmihii lugihii sankii indhii baa muuqda famnac salaati salaad uun diid wasiwaaha uctubir intii kasoo dhayna waa la fiirinaya aw khufiyat wa khalquhu qad dahara famnac salaati wasiwaha uctubir aw ikhtafaa ayضa fafiihi lam yajib shayء wasatru huma dafnu qad nudib aw ikhtafaa ayضa lagu noqoyo taasina waa qarsoontay khalqigiisina waa qarsoomay oo waa iska saafdiiro hiliba khalqigina ma muuqdo fafiihi lam yajib shayun shayna ma waajibin wasatru asturid uma dafnu deedna in la aaso qad nudib taa iyada waa la suneeyey buuri wasiqdu kalkabiiri fi lwafaati in daharat amaarat lxayaa ow khufiyat wa khalquhu qad dahara famnac salaati wasiwaa uctubir aw ikhtafaa aydan fafiihi lam yajib shay-un wasatru uma dafnu qad nudib markaa isagu sheegu wuxuuna yidhi haddii uu qayliyo ama ooyo waa sidii kii weynaayo kale wa ilaa haddii kale oo aan qayle iyo ohintoon waa amaaratulxayaa haddii la waayo haddii aanay jirin amaarad nololeed calaamado nololeed haddaanay jirin wadeeya haddii hadduu qayliyo ama ooyo fa in daharad amaaratulxayaa haddii ay calaamado nololeed ay muuqdaan sida markaa qofkii oo isgilgilo oo kaleo isxamaaray waa lagu tukanaya filadhar haddii aanay muuqanin calaamado nololeed afar biloodna anugaan lagu tukan maayo xataa hadduu gaadho waa kulama filadhari buuri walaa yugasalu lama maydhayo ashahiidu shahiidkii lama maydhayo walaa yusallaa calayhi laguna tukan maayo wa huwa shahiid waa man mid maata dhintay fii qitaali lkufaari gaalada dagaalkeeda waa ku dhintay bisababihi dagaalkaa sababtiisa ee fa in maata hadduu dhintay bacda inqidaa'ihi intuu go-ay dabadeed ow ama fii qitaali lbuqaati wuxuu ku dhintay niman buqaadaho boqor islaama ka hor yimid dagaalkoodii ayuu ku dhintay fakayru shahiidin shahiid mid aan ahayn way filadareedaan qabo wakada fi lqitaali wakada fi lqitaali dagaalkiina waa kula mid hadduu ku dhinto laa bisababihi laakiin sababtaa qitaalka aanu ugu dhiman cala lmadhabi madhab haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu la maydhi maayo qofkii shahiidka ahaa laguna tukan maayo bimacnaa waa ka xaaraan in la maydho iyo in lagu tukadaaba mar hadduu qofku yahay qof shahiida maxaa yeelay waa qof oo nool dee sida qur-aanku inoo sheegay xadiidna rasuulku sala allahu alay wasalam waxa uu tilmaamay je bukhaari uu warinayo jaabir ibnu cabdillaahi laga warinaya rasuulku wuxuu faray uxud kuwii lagu laayay in la aaso iyagoo dhiigooda leh lamana maydhin lagumana tukanin waanay ku ijmaaceen culimadu arrintaa waxaana weeyaan shahiid waxaa la odhanayaa kaa ay xaaraanta tahay in la maydho iyo in lagu tukadaaba waa qofka ku dhintay gaalada dagaalkeeda gaalada dagaalkeeda qofka ku dhintay ayaa la yidhaahdaa ma xarbiyiin ha ahaadaan ama murtadiin ha ahaadaan bisababihi ee dagaalkaa sababtiisana ugu dhintay ama gaal ha dilo ama hubgiisiba ha ku soo nido ama ceel ha ku dhaco ama daabadiisiba ha ka dhaco yacni waa qofkii sababta dagaalkaa ku dhintay daba haddii uu dhinto buu idhi intuu go-ay dagaalkii ayuu dhintay jaraaxo yacni ma soo gaadhay ayuu kadib ugu dhintay iyadoo xayaato mustaqira markaas ay ku jirtay waxay leeyihin shahiid maaha adhar haddaan qabanno ama waktiga dha ama yaan leanna intii dagaalkii uu go-ay ayuu kadib noolaaday wuxuu markaa shabahay bay leeyiin qof sabab kale u dhintay oo kale qawlka markaa kasoo horjeeda adarka wuxuu leeyahy ma qofkan ma haddii dhaawac kasoo gaadhay u dhintay waa shahiid ama hadduu ku dhinto buqaad nima buqaadahoo markaa dadkay muslimiinta aha iyo xukunkoodii ka hor yimi hadduu ku dhintaa fakiiru shahiidin way filadare adhar haddaan qabanno maxaa yeele qof muslimi qofu dilay weye oo markaa wuxuu shabahay qof aan ku dhimanin yacni dagaal keyrkii uu qof ku dhintay ayuu shabahay hadduu dagaala ku dhex dhintay laakiin sababta qitaalka aanu ugu dhimanno waa kula mid oo waxay leeyihiin masalan waa qofkii xanuun kale isaga dhintay ama wadnuhuuna istaaga ama qof muslim camdi aanu dilo hayru shahidi cala lmadhabi haddaan qaban hal asalku waxa weeye in la maydho laguna tukado haddaba shuhaadada saddex ayaa loo qaybiyaa shahiidun fi dunya waalaakhira iyo shahiidun fi dunya iyo shahiidun fi laakhira waa saddexdaa bimacnaa waa inaad fahantaa shahiidun fi dunya macnaha loo leeyahay qofkani waa shahiid fi dunya wa fi laakhira macnaha adduunyada ayuu shahiid ku yahay waa maxay la mayri maayo laguna tukan maayo weeye mar haddii laleeda waa shahiid fi dunya shahiid fi laakhira macnaha waxa weeye wuxuu leeyahay sawaabakii iyo ajrigii ay shuhaadadu lahaayeen marka shahiidun fi dunya walaakhira waa qofka dagaalka gaalada ku dhintay sabti ee una dagaalamayay kelmadda ilaahay diintiisu inay kor noqoto marka shahiidna waxaa loogu magacaabeynaya ilaah iyo rasuulkiisa ayaa janno ugu markhaati kacay culamada qaar waxay leeyihiin maya waxaa la soo saarayaa qofka maalinta qiyaama isaga oo markhaati wata markhaatigaasina waa dhiiggiisii leanna isagoo jarxiyo dhiiggiisii uu butaacaya ayaa la soo saaraya maya malaa'igta ayaa xaadirayo ruuxdiisa qabanaya na way yidhaahdeen mid waa shahiidun fi dunya xagga adduunyada ayuunbuu shahiid ku yahay oo waa maxay laguna tukan maayo lana maydhi maayo aakhirana shahiid maaha oo abaalkii shuhaadada male dee waa ninkaa dagaalka gaalada ku dhintay ee ama isagoo dabada jeediyo sii ordaya ama isagoo khiyaaniyo wax dhac samaynaya amaba markiisa olaba riyo iyo istusnimo iyo waxa u soo galay marka inaga waynoo shahiid xagga adduunyada maydhina mayna kuna tukan mayno laakiin aakhiro ilahay waxba egtiisa uma yaalaan midna waa shahiidun fi laakhira xagga aakhira ayuunbu shahiid ku yahay marka waa qofkii dulmi markaa loo dilay iyo qofkii daacuunku dilay iyo qofkii qarqoomay iyo kuwaas ayaa ka mid ah aad bay u badan yihin culimaduna aad bay igu sii luga fidsadeen halkaasoo waxyaalo fara badan bay kusii dareen ilaa ay ka gaadhsiiyeen markaa iyagoo xadiisi daciif iyo mid mawduuc ah iyo wax walba u adeegsaday ninka cishqi u dhintay xataa gabadh caashiqa isaguna waa shahiid bay yidhaahdeen fi laakhira oo xadiis waxaa jira mawduuca yani wax mawduuc alfaad mawduuca baa jira yaan xadiis ba odhanin oo man cashaqa wa cafa wa katama famaata fawa shay leeyahay yani qofka wax caashaqa ee dabeetana dhowrsoonaada ee qarya ee saa ku dhintaa waa shahiid yani waana xadiis mawduuc ah oo nin iska dejistay sida uu maxamed nasirudiin albani sheekhaasi ku tilmaamay silsilat axaadiis daciifa mujaladka hore walow istashhada haddii uu shahido junubun nin janaabadii fal asaxu asax waxa weeye anahu laa yugasalu inaan la maydhaynin wa ana walasaxu asaxu anahu tuzaalu in la sulaya najaasatu nijaasadiisa hayra dami aan dhiigga ahayn wa yukafanu waxaana lagu kanfayaa fii hiyaabi mariisi almulatakati ee yani lagu biyey bidami dhiigga fain lam yakun thawbu haddaana mariisan saabiqan mid jidhkiisa oo dhan asturaya tomima waa la dhammaystirayaa waxau ihi sheekhu haddii uu shahiidoobo qof jinaaba leh ayaa shahiid noqday asax waxa weeye inaan la maydhayn sidii kayrkii saxaabi xandalata bnu raahib la odhan jiray ayaa waxaa la yidhi waxa la dilay maalintii uxud isagoo jinaabada rasuulku sala allahu alay slam moo maydhin waxaanu idhi malaa'igta oo maydhaysa ayaan arkay ibnu xibbaan iyo xaakim baa wariyey hadduu waajib yahay bay leeyihin inaynu inagu maydhno ayay ahaan lahayd asax waxa weeye markaa dee haaniga asaxa hore ka horjeeda wuxuu leeya waa la maydhayaa maxaa yeelay wuxuu isaga qowlkaasi cillo qabsaday uu leeyahay shahaadadu dee waxay raadaynaysay oo ay kor yeelaysay maydhid ku waajibtay geeri maydhashadanina waajibkeedu wuu ka horreeyey oo dee jinaabo ka horreysay buu ahaabuu isagu leeyahay asax waxa weeyaan shahiidka la suulinayo najaasadiisii aan dhiigga ahayn dhiiggii bimacnaa dhaawacan shahaadada uu ku qaatay dhiiggiia kaga yimi nijaasooyinkii kale aan ahayn waa laga suulinayaa maxay nijaasadu dee aharta shahaadada kama mid aha waxaana lagu kanfayaa maryihiisii yacni dhiigga lahaa ee lagu dharobeeye dhiigga lahaa ayaa lagu kanfayaa sidaas ayaa rasuulku sala allahu alay wasalam uu yidhi nin loogu kanfo haddaba maradiisii haddii aanay ahayn mid saabiqa oo asturaysa jidhkiisa oo dhan haddaanay ahayn tummima waa la dhammaystirayaa iyada oo waa in la wada dhammeeyaa faslun fii dafni lmayiti wamaa yatacallaqu bihi waxaa u fasal yahay meydka sitaankiisii iyo waxyaalihii ku xidhnaa arrintaa aaska aqalulqabri qabriga inta ugu yeedhay xufratun god weeye tamnacu taasoo tamnuucdiisa alraa'ixata urta iyo wasabuca bahalkaba wayundabu waxaa la sunneeyaa an yuwasaca in la ballaadhiyo wa yucamaqa hoosna loo dheereeyo qadra qaamatin istaag qadarkeed iyo wabastatin gacan fidin waxau yihi sheekhu qabri waxa ugu yar ee sharci ahaan yacni qof lagu xabaali karo waxa ugu yar waa xufra iyo god godkaasoo marka lagu rido ee dabeedna lagu aaso diidaysa ur inay ka soo baxdo oo macnaha inay ur ka soo baxdo oo dabeedna dadkii ay sidaa ku dhibto oo uu noqdo yacni qof uu baktigiisi dusha yaallo oo kale bahalkana ka celisa maxaa yeele bahalo waxaa jira qoto oo meydka cuna markaa intaa sharci ahaan qabri la odhan kara ee ugu yari waxa weeye waa godkaa diidaya ur inay ka soo baxdo meeshii isla markaana bahalihii inay qotaan oo ay cunaanna waa inay diideysaa maxaa yeele xikmadda dee loo waajibiyey aaskiisa waxa weeye inaan xurmadiisii aan la burburinin oo aanay raayixadiisii iyo urtiisii aanay faafin oo aan baktigiisii iyo geerihiisaa lagu qudhumaysan bahalana aanay cunin markaa labadanna yacni kala maarmi maayaan masalan haddii wax adag oo bahalihii u diidaya la geliyo laakiin se aan urtii celinaynin ama wixii urtii waa celinayaa laakiin waa wax fududoo lasoo faqi karo dabeedna saas ayaa baali ay kula bixi karaan ma noqonayo markaa qabri sharci ah oo kaasina ma noqonayo qof loo aasay sidii sharciga ahayd yacni xufra iyo god baan nidhi haddii dhulka guudkiisa un la dhigo oo wax la saar saaro taasina iyana ma kaafinayso waxaana la sunneeyaa buuhi in tawsiic iyo tacmiiq lagu sameeyo macnaha iwasaca in la ballaadhiyo oo ballarhka iyo dherarkaba labadaba loo ballaadhiyo wa yucamaq hoosna loo qodo cumqigu waa dhiibka iyo hoosta weeye leannu rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yihi uxud yacni raggii lagu laayiyey markuu aaskoodii ka hadlayey qoda oo dheereeya oo waasiciya buuhi tirmidi ayaa wariyey xasanna waa uu ku tilmaamay welibana inta dheerayntu waxa weeye qadar qaamatin wabasta ayuu yihi qadar joog qof qof dhexdhexaada jooggii iyo weliba gacan fidin oo intuu qofku istaago welibana gacantana uu sidaa usii fidiyo inta ay tahay in la dheereeyo ayaa wanaagsan waxay dhaheen cumar bin khadaab ayaa sidaa dardaarmay cidina kumay diidin taas ayaana weliba dee ugu sii xeel dheer ujeeddadii la doonayey oo ahayd urtiisina inay qarsoonto bahalkiina aanu qodi karin yacni waayadii hore intaanaan dagaaladan soomaaliya aanay badanin ee dadku dee sida caadigaa isaga dhiman jireen yacni waxaan xasuustaa xabaasha markuu dhexdeeda istaago qofku ee la gelinayo dadka ugu dhaadheer baa la dooni jiray oo dabeedna ka qaban jiray dadka gaagaaban oo dhammi may qaban kari jirin imikana isagoo meelahaa sinta markuu marayo ayuun baa loo waar inaga leexiya oo dabeedna luxudkii la leexinaya waxaana laga yaabaa isla markaba inuu dumaabaa laga yaabaa walaxdu luxuudka ayaa afdalu ka fadli baada min ashaqi jeexdinta in salubat ilardu haddii dhulku ay adag tahay wayudacu ra'su madaxiisa waxaa la dhigayaa cinda rijlilqabri qabriga lugtiisa agtiisa wayusallu waxaana laga siibayaa min qibali ra'sihi madaxiisa xaggiisa ayaa laga siibayaa birifqin si oo fudayd iyo dhimrin ay ku jirto wayudkiluhu waxaa gelinaya alqabra qabrigana alrijaalu ragga ayaa gelinaya wa awlaahumka ugu mudanina alaxaqu kii ugu xaqa badnaa weye bisalaati salaadii qultu waxaan ihi ilaa an takuuna imra'atan musawajatan inay tahay gabadh la qabay mooyaane oo fa awlaahum azawju ninka ayaa ugu mudan wallahu aclam waxau ihi sheekhu laxdi ama luxdina waa la yidhi ayaa ka fiican oo ka fadli badan buu yidhi shaqi laxdigu waa halkan aynu luxudka nidhaahno ee marka qabrigi godkii la qodo dhinacaa qiblada xigta hoosteedaa laga daloolinayo laga qodayo in qofka ku filan oo qarisa halkaas ayaa laxdiga la yidhaahdaa shaqigan uu leeyahay way ka fiican tahayna waxa weeye bartanka godkii marka godkii sidaa loo qodaa fartaa giftin loo qodo ayuunbaa bartankaasun laga jeexaya oo in qofka leeg laga samaynaya hadhowna markaasunbaa dushan wax laga soo saarayao saasaa loogu qarinaya dabeed marka laxdiga ayaa ka fadli badan buu ihi shaqiga haddii ay dhulku adag tahay haddii dhulku uu adag yahay oo inuu duma looga baqana haynin sidaas ayaa wanaagsan maxaa yeelay xadiidkii muslim sacad ibn abilwaqaas markuu dhimanayay wuxuu uhi waa luxud ii sameeye oo dabeedna leban halkaa ku gudba oo ku gooya sidii rasuulka sala allahu alay slam lagu sameeyey haddii laakiin dhulku uu yahay dhul jiricsan oo in uu duma laga yaabayo shaqiga ayaa fiican iyo halkaa bartanka un inta looga jeexo in dabeedna dusha wax laga saaro waxaana la dhigayaa buu idhi madaxa meydka cinda rijli lqabri qabriga lugtiisa agtiisa macnaha xaggiisa dambe ee noqon doona xagga hoose lugta meydku halka dambe ay geli doonto madaxiisa yani halkaasaa la dhigayaa wayudacu ra'suhu cinda rijli lqabri qabriga yani xaggiisa dambe ayaa la dhigayaa waxaana laga soo siibayaa meydkii min qibali ra'sihi madaxiisa xaggiisa ayaana laga soo siibayaa birifqin yani si dhimrina si culaysa iyo marka cunfi uu ku jiro loo soo siibi maaye xaggaas hore ee qiblada ayaa laga soo siibaya laga soo dhiibayaa dabeedna sidaas ayaa loo soo gelinayaa yani sidan caadiga inagu imika aynuu soo gelino ayaa loo soo gelinayaa bimacnaa cinda rijli qabrina waa xaggiisaa dambe ee noqon doonta yani xagga hoose lugta meydka yani xaggaa ay ka soo gelaya in baa laga soo gelinaya way laga soo siibaya wax macnaa caynkaa soo gaarana isii leeday ma jirto sida aynuu soo gelinin weeye waxaana gelinaya qabriga ragga ayaa gelinaya haddii la helo walow haba ahaado yani maydku mid dhadigba ha ahaadee walow maydku haba dhadigaadee ragga ayaa gelinaya maxaa yeelay raggu ayaga ayaa dee meeshu quwa ay u baahantay iyo maydkii inaan u dhicin ragga ayaana arrintaa mudan oo dumarku inay qaban kari waayaan ayaa laga yaabaa waxaana ugu awlaysan arrintaa gelinta kii ugu mudnaa xagga salaada darajo ahaan salaada dee kii ugu mudnaana waynu soo marnay kii salaada ugu mudnaa ayuunbaa xagga gelintana ugu mudan laakiin wuxuu ihi nawaawi ilaa gabardee la qabay inay tahay mooyaane oo waxa ugu mudan qabriga gelinteeda zawjka ayaa ugu mudan walow yaanu xaq salaada kuba lahaanine isagoo xagga salaada haba laga horeeye oo yaanu xaq kulahaanine haddana xagga gelinta isaga ayaa ugu mudan maxaa yeel waxaanay diinta kala eegayna yuu isagu eegayay oo isaga ayaa u mudan wa yudacu ra'suhu cinda rijli lqabri ayaa la dhigayaa wa yusallu waxaana laga siibayaa min qibili ra'sihi madaxiisa xaggiisa birifqin si oo dhimre ayaa loogu soo gelinaya wa yudkiluhu lqabra rijaalu baa gelinaya waulaahum laxaqu bisalaati wey ilaa an takuuna imra'atan musawajatan inay tahay mooyaane oo faawlaahum azawju wallahu aclam wayakuunuuna waxay ahaanayaan witran tiro isdheer wayudacu waxaana la dhigayaa fi laxdi wayudacu waxaana dhigaya fi laxdi luxudka ayaa la dhigaya calaa yamiinihi midigtiisa ayaa loo dhigaya lilqiblati waxaana loo jeedinayaa qiblada wayusnadu wajhu ilaa jidaarihi gidaarkiisa ayaa wejiga loogu tiirinaya wa dahruhu dhabarkiisana bilabinatin xabad labana iyo wa naxwiha wax la mida ayaa lagu tiirinayaa wa yusadu waa la awdayaa dee fatxu laxdi laxdiga yacni afkiisa iyo halku ka furan yahay bilabinin laban ayaa lagu awdayaa wayaxtuud waa ku hobinayaa mandana qofka u soo dhowaaday qabriga halaatha xatayaatin saddex xantoobo xatayaati turaabin saddex xantoobo camuuda ayuu ku shubayaa uma yuhaalu dabeedna waxaa lagula boobayaa bilmasaaxiib manjarafadihii iyo wixii lagu aasayey waxa ui sheekhu waxay ahaanayaan kuwaa meydkii qabriga gelinaya witran tiro isdheer saddex shan yacni tiro isdheer ayaa wanaagsan waxaale rasuulka sala alla alay slam sidaa lagu sameeyo ibnu xibbaan ayaa wariyey markaa ibnu xibbaan usheegay inay saddex ahaayeen abu daawuudna inay shan ahaayeen waxaana la dhigayaa luxudkii ayaa la gelinayaa ama shaqii kolba dee tii lagu aasayey dhinaca midig ayaana loo dhigayaa sunanimo yacni sidii qofku markuu habeenkii seexanayaba uu usii seexanayey ee dhinaca u dhigayey ayaa loogu dhigayaa waxaana loo jeedinayaa qiblada qiblada ayaana loo jeedinayaa xataa haddii loo jeedin waayo qiblada oo meel kale loo geliyo waxyaalaha loo soo faqo ayay ka mid tahay sida uu xagga dambe inoogu keeni doono wejigiisana waxaa loogu tiirinayaa buu yidhi ilaa jidaarihi qabriga gidaarkiisa ayaa lagu tiirinayaa macnaha lugaha iyo wejiga waa lasoo yar qaansaynaya inta siaa loo soo yar qalloociyo ayaa wejigana gidaarkaa loo saaraya cagaha dambena gidaarka loo soo saaraya dhabarkiibaa hadhay dhabarkana waxaa loogu tiirinayaa buu yihi leban iyo wax lamida